boqolaal soomaali ah ayaa maanta waxay isugu soo baxeen aqalka sharciyada laga bixiyo ee magaalada eefaat ee gobolka turigan ee ku yaala bartamaha dalkaasi jarmalka waxaana dadkaasi ay ka cabanayaan in muddo laba sano ah aan la siinin wax sharci ah dhibaatooyinka sharci la'aanta ay ka qaadeen waxaa sidoo kale ka mida inaanay heli karin waxbarasho xiis cabdisalaan cilmi oo ka mida dadka soomaalida ee ka qaybgalaya dibadbaxaasi maanta dhacay ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee cabashada ay ka muujinayaan waxaan joognaa gobolka trugan magaalada airport ee jermali baan joognaa waddanka jermali waxaa ku nool gobolkaas asagaa waxaa ku nool dad tiradoodu gaaraysa laba boqol iyo konton qof ayaa ku nool laba boqol iyo kontonkaa qof inta aan ognahay saddex qof ayaa sharci ka leh oo laba kun iyo tobankii soo gashay dadkan dambe laba kun iyo afar iyo toban ilaa laba kun iyo shan iyo toban ilaa iyo laba kun iyo saddex iyo toban ayay soo galeen wax sharciga oo ay leeyihiinna ma lahan qaar ayaa iskuulaadka baran jiray iskuulaadkiina mar baa laga joojiyey inkasta oo hadda mudaharaadadan intii ay bilaabmeen la fasaxay iskuullada waxay dadkaanu ka caamanayaan in ma interfaywgooda iyo macluumaadkooda la dedejiyo waxbarashadana loo furo sharciyadana loogu dhaqsado intaa ayay ka cabanayaan waana loo ogolaaday in maaragtay ay codkooda iyo dareenkooda muujiyaan waxaana loo ballan qaaday hadda mudaharaadadan kuwii ka horreeyey waxaa loo ballan qaaday in aan qof soomaaliya la celinayn sharciyadana la siinaayo ayaa loo sheegay balse dad dhaqaaladoona waa inayna noqone dad wax dhibaato ka soo cararay waa inaad noqotaan oo aad muujisaan dareenkiina sidaas madaxda jarmalkay ka soo baxday marka mudaharaadkan sidaas ayaa lagu ogolaaday dhibaatooyinka ugu faraha badan ee dadka soomaalidu ay la kulmaan marka iyagu qaxootiha ay soo gaaraan dalalka qaaradda yurub qaarkood ayaa waxa ay tahay inaanay goobahaasi ka jirin safaarado ka caawiya sidii ay sharciga ku heli lahaayeen iyo khilaafaadyada siyaasadeed oo mararka qaarkood saamayn ku keena dadkaasi qaxootiga iyagoo markii horeba tabar darnaa soomaalidu way qaybsanayd dhibaatada ugu weyna awal soomaalida ayaa isku keentay qolo kastaa xaflad bay dhigatay ayagoo magac soomaaliyeed isku dhiibay ayay xaflad dhigatay oo dadkuba soomaalida maaha miyaa baa la yidhi sidaa ayaa soomaalida markii hore looga shakiyey hadda markay waxba waayeen oo waddanka jarmalka sharci ka waayeen ayay tawfiiqda waafaqeen dalka jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka ay sida weyn ugu soo jabeen qaxootiga ka soo firxanaya dalalka ay colaaduhu ka jiraan qaxootiga ugu badan ee dalkaasi hadda ku suganna waxa ay yihiin kuwa ka yimaada dalka siiriya waxaase jira boqolaal soomaali ah oo soo gaaray dalkaasi sannadihii ugu dambeeyey ridwaan xaaji cabdiweli v o a london